agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska maamulka somalilan mustafa cumar farax ayaa dhagax dhigay dhismaha lagu fulinayo koob iyo toban dugsi islamarkaana laga dhisayo gobolka saaxiila munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa ka qayb galay duqa degmada barbara gudoomiyaha gobolka saaxiil iyo marti sharaf kaleeto wareyn agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska maamulka somalilan mustafa cumar farax ayaa ka warbixiyey dhismahani ay dhagax dhigeen soo gaadhnay stagekii la fulin lahaa kordhinta fasalada ka mida gobolka saaxil iskuulladeeda iyo meelaha garol friendly spaces la yidhahdo habluhu ay gaar u yeeshaan oo ku fadhiistaan oo ku nastaan iyo dhowr iskuul oo lagu soo kordhinayo kage guud ahaan waa covington school oo gobolka oo dhana degmada berbera ah meelo badan oo ay ka mid yihiin abdaal iyo sheekh iyo bolaxaar iyo degmado dhan ay ka faa'iidaysan doonaan taasi ma maanta ahayd gogoldhigeeda inay noqdo taasina waxay ka timi uun inay ka muuqato maanta gobolka gaar ahaan degmada berbera oo ilaa intii maamuldeejintu ay ka dhacday ay caddayn u tahay magaaladu siday u korayso waxbarashadeedu sida ay u fidayaan ardayda waxbarataa uu nambarkii aad u kordhayo qualitiga waxbarashadana uu runtii aad u imbrove garoobay dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qayb gashay dhagax dhigani ayaa ka mahad celiyey mahadle oo halkan nala jooga agaasimihii guud ee wasaaradda waxbarashada barasaabkii duqii berbera maayirkii degmada buluxaar saraakiisha sare ee ka socota hay-adda alayt gudoomiyaha waxbarashada degmada waan ku farxsanahay madashaa inaanu ka soo qayb galno si gaarna waxaan ugu mahad celinaynaa madaxda sare wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda alayt maamulka degmada
aad baan ugu farxsanahay nidaamka maamul daadijinta ee waxbarashada heer degmo oo sida dastuurkeennu qoday qofka muwaadinka ee somalilan daragtaa inuu ku helo waxbarashada asaasigaa bilaash inuu ku helo degmada berbera iyo sheekh ka tirsan guud ahaan gobolka ka kooban iyo meelihii ay habluhu ku bedelan lahaayeen ama suuliyadoodii ay ku jiraan iyo laba iskuulo barbaarinta ah kejiga ah aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa mashruucaasi uu maalgelinaya yurubiyan yunionka waxaan aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo u dadaalaysa runtii waxbarashada asaasiga ah wasaaradda waxbarashada ah iyo sayniska maamulka somalilan ayaa sanadii ugu dambeeyey sare u qaadaysay tayada waxbarashada